bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan waxaan wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha daalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habee wanaagsan ayana ood idinka leenahay khiyaartana dhegaysataa iyo caawa khamiis jimco ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaanu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka haddaba waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga caawa shirka furmay iyo waxyaabaha lagaga hadlay qodobada kalena caawa idinla wadaagi doono aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan waxaa ka mid noqon doono shir lagaga hadlayo amniga magaalada muqdisho iyo weliba la dagaalanka kooxaha markaasi ciyaal weerada iyo waxyaabaha ammaanka dooriyo ee ku soo badanaya magaalada muqdisho ay soo qabaan qaabisay wasaaradda awqaaftiiyo arrimaha diinta oo ka qabsamay magaalada muqdisho haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiir mukhtaar ruubow abu mansuur wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta taliska ciidanka booliiska iyo maamulka gobolka oo si isku mid ah kaga hadlay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba amniga caasimadda muqdisho ee maalmihii ugu dambeeyey faraha ka baxay waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo maanta magaalada muqdisho soo gaarsiisay dad ku soo dhaawacmay madaafiic lagu garaacay magaalada baardheer ee gobolka gada ee soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa maalintii afaraad magaalada muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay shirweynaha qaran ee waxbarashada soomaaliyeed waxaa munaasabadda maanta ka hadlay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari isaga oo sidoo kalena weerar afka ku qaaday maamul goboleedyada soomaaliya haddaba brofesor jawaari oo halkaasi ka hadlay ayaanu idiin soo gudbin doonaa khudbaduu ka jeediyey qodobadaasi waxayna ku soo kornay intaenu wareegka ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale iyo mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha daalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa ifajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megahertis efunka waxaa naga maqli karaa intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale u efamku uu gaaro goorna waxaan u gudageli doonaa warar ku aadan xaaladda magaalada beedhabo iyo shirarka halkaasi ka soocanayo ee golaha wadatashiga qaran maanta kaga furmay magaalada beedhabo hase haatee haddii aan ku bilaabo magaalada muqdisho shir markaasi lagaga hadlaya amniga caasimada islamarkaasina ay soo qaban qaabisay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa goordhow oo caawa ah kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda maamulka gobolka banaadir taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ah, iyo agaasimaha agabka iyo dawooyinka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ay ka qayb galeen ayaa markaasi ka dhacay magaalada muqdisho xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar kulankan ayaa si gaara waxaa diiradda loogu saaraya la dagaalanka muqaadaraadka iyo waxyaabaha maanduuriyaha ah ee markaasi soo- m- sharci darrada ah waxaana wararku ay tilmaamayaan in kulankan si gaar ah diiradda loo saaray sidii lagula dagaalami lahaa waxyaabaha maanka duuriya iyo kooxaha ka ganacsado waxyaabaha maanka duuriya kuwaasi oo ay mas-uuliyiintii ka qaybgalaya shirka ay sheegeen in uu halis uu ku yahay jiritaanka bulsho iyo xasiloonida dalka madaxdii iyo culammadii kulanka ka qayb galay ayaa waxay markaasi ku dardaarmeen in si dhaba loo wajaho ololaha la dagaalanka muqaadaraadka iyada oo markaasi la kaashanayo maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta hay-adaha amniga madasha waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ugu horeeya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal sulab axmed firin iyo mas-uuliyiin kale culumadiin soomaaliyeed oo shirka ka qayb galay waxaana soo xidhay wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya ugu horreyn waxaad maqli doontaan jenaraal sulab axmed firin waxaa iigi doona gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda iyada oo sidoo kale xubnaha kale ee mas-uuliyiinta ee goobjoogka ahaa kulankan iyaguna ay ka hadli doonaan wasiir mukhtaar roob abu mansuur wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta ayaa hadalka ugu dambeeya qaatay
Een, waxaad arkaydiin culammadii soomaaliyeed iyo wasaaraddii eh, diinta iyo awqaafta iyo booliiskii soomaaliyeed oo taliyihii booliiska uu hogaaminayay inay saraakiishii inaan halkan eh, xarunta gobolka banaadir aqalka dowladda hoose aan joogno ayada oo laga hadlaayo eh, caawa eh, maandooriyaha ama mukhaadaraadka oo dadka soomaaliyeed dhib weyn ku haya meel kastoo ay joogaan ama gobollada gaar ahaan gobolka banaadir Eh, caawa had- halkan shirka lagu hayaa wuxuu soo mara maraaxiil kala duwan oo ka soo bilowday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka iyo maaragtay eh, taliyaha booliiska xarunta booliiska shir kaloo ka dhacay galabtay eh, gobolka banaadir xaruntiisa lagu qabtay shirkan waxaana ka soo baxay eh, hadaljeedintan culammada soomaaliyeed iyo hay-adihii dowladda ayagoo fulinaya eh, awaamirtii madaxweynaha iyo maaragtay eh, ka soo baxay oo aana u wada dhannahay shirkaas oo kii ugu dambeeyey uu galabta halkan ka dhacay kuwo kalena ay ka horreeyeen Eh, haddaynu nahay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha maaragta amniga gaar ahaan booliiska soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno caawa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir deggan mukhaadaraadka iyo maandooriyaha eh, caawa halkan looga hadlaayo oo culummada soomaaliyeed iyo wasaaraddii eh, u sarrayday eh, arrimaha diinta ay caawa nala joogaan in insha allahu tacaala eh, gacan bira lagu qaban doono lala dagaalami doono inta ka ganacsata iyo inta maaragta isticmaasha iyo goobaha lagu isticmaala intaba waxaan rabnaa inaan dadka eh, soomaaliyeed gaar ahaan dadka hawshaas gacanta ku haya inay ka waantoobaan waxaa laga soo sheekeeyey oo culummada soomaaliyeed ay ka soo sheekayday oo dhiba ayuu ku hayaa dadkeen annaga magaaladan eh, gobolkan banaadir aan ka shaqaynaa waxaan aragnay dhallaankeennii iyo dadkeennii sida uu dhibaato ugu haayo waxay culummadu caawa isla barbar dhigeen mar eh, niqaash dheer iyo wadahadal dheer inuusan eh, inuu ka liito ama uu ka dhib badan yahay khawaarijta dadka soomaaliyeed dhiiggooda bannaysatay dhibka ay ku hayaan ka badan inuu inuu ummadda soomaaliyeed ku hayo marka waxaan rabnaa waxaas laga soo sheekeeyey oo culayskaas leh inaysan dad u qaadan inay ka ganacsadaan inay maaragta dadka soomaaliyeed ay inta dhex keenaan ayse ayaguna eh, xoole aysa ka raadin waxaas xoolana maahan cunnana maahan xalaalna maaha wax hadda maaragtay qof bini'aadana uu ku noolaa kara maaha marka ha dilinina dadkiinna soomaaliyeed iyo dhallaankiinna soomaaliyeed ha dilinina hana dhex keeninina insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa caawa eh, booliiskii soomaaliyeed ayaa garbaheenna jooga oo ballan qaaday inay fulinayaan awaamirta ka soo baxday eh, maamulka gobolka banaadir iyo wasaaraddii iyo hay-adaheeda eh, culammada soomaaliyeed oo garbaha ishaysta hadduu ilaah yidhaahdo intaasu waxaan fuli doonnaa een, awaamirta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ah in mukhaadaraadka lala dagaalamo loolana dagaalamo sida maaragtay khawaarijta loola dagaalamayo marka waxaan rabnaa inaad ka waantowdiin inaad ogaatiin meel kastana haddaan naha maamulka gobolka banaadir waa soo tira koobnay xarumaha iyo meelaha lagu isticmaalo lagu gado iyo maaragtay inta maaragtay shaqadaas ku howlanba hadduu ilaah yidhaahdo Een, waxaad arkaydiin culimmadii soomaaliyeed iyo wasaaraddii eh, diinta iyo awqaafta iyo booliiskii soomaaliyeed oo taliyihii booliiska uu hogaaminaya inay saraakiishii inaan halkan eh, xarunta gobolka banaadir aqalka dowladda hoose aan joogno ayada oo laga hadlaayo eh, caawa eh, maandooriyaha ama mukhaadaraadka oo dadka soomaaliyeed dhib weyn ku haya meel kastoo ay joogaan ama gobollada gaar ahaan gobolka banaadir Eh, caawa had- halkan shirka lagu hayaa wuxuu soo maray maraaxiil kala duwan oo ka soo bilowday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka iyo maaragtay eh, taliyaha booliiska xarunta booliiska shir kaloo ka dhacay galabtay eh, gobolka banaadir xaruntiisa lagu qabtay shirkan waxaana ka soo baxay eh, hadaljeedintan culimmada soomaaliyeed iyo hay-adihii dowladda ayagoo fulinaya eh, awaamirtii madaxweynaha iyo maaragtay eh, ka soo baxay oo aan u wada dhannahay shirkaas oo kii ugu dambeeyey uu galabta halkan ka dhacay kuwo kalena ay ka horreeyeen Eh, haddaynu nahay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha maaragta amniga gaar ahaan booliiska soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegna caawa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan mukhaadaraadka iyo maandooriyaha eh, caawa halkan looga hadlaayo oo culimmada soomaaliyeed iyo wasaaraddii eh, u sarrayday eh, arrimaha diinta ay caawa nala joogaan in insha allahu tacaala eh, gacan bira lagu qaban doono lala dagaalami doono inta ka ganacsata iyo inta maaragta isticmaasha iyo goobaha lagu isticmaala intaba waxaan rabnaa inaan dadka eh, soomaaliyeed gaar ahaan dadka hawshaas gacanta ku haya inay ka waantoobaan waxaa laga soo sheekeeyey oo culimmada soomaaliyeed ay ka soo sheekayday oo dhiba ayuu ku hayaa dadkeen annaga magaaladan eh, gobolkan banaadir aan ka shaqaynaa waxaan aragnay dhallaankeennii iyo dadkeennii sida uu dhibaato ugu haayo waxay culummadu caawa isla barbar dhigeen mar eh, niqaash dheer iyo wadahadal dheer inuusan eh, inuu ka liito ama uu ka dhib badan yahay khawaarijta dadka soomaaliyeed dhiiggooda bannaysatay dhibka ay ku hayaan ka badan inuu inuu ummadda soomaaliyeed ku hayo marka waxaan rabnaa waxaas laga soo sheekeeyey oo culayskaas leh inaysan dad u qaadan inay ka ganacsadaan inay maaragta dadka soomaaliyeed ay inta dhex keenaan ayse ayaguna eh, xoole aysa ka raadin waxaas xoolana maahan cunnana maahan xalaalna maaha wax hadda maaragtay qof bini'aadana uu ku noolaa kara maaha marka ha dilinina dadkiinna soomaaliyeed iyo dhallaankiinna soomaaliyeed ha dilinina hana dhex keeninina insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa caawa eh, booliiskii soomaaliyeed ayaa garbaheenna jooga oo ballan qaaday inay fulinayaan awaamirta ka soo baxday eh, maamulka gobolka banaadir iyo wasaaraddii iyo hay-adaheeda eh, culammada soomaaliyeed oo garbaha ishaysta hadduu ilaah yidhaahdo intaasu waxaan fuli doonnaa een, awaamirta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ah in mukhaadaraadka lala dagaalamo loolana dagaalamo sida maaragtay khawaarijta loola dagaalamayo marka waxaan rabnaa inaad ka waantowdiin inaad ogaatiin meel kastana haddaan naha maamulka gobolka banaadir waa soo tira koobnay xarumaha iyo meelaha lagu isticmaalo lagu gado iyo maaragtay inta maaragtay shaqadaas ku howlanba hadduu ilaah yidhaahdo waxaa maanta sharafnoo ahayd inaan ka qayb galnay culamo ahaan shir muhiim ah oo ka yimid xagga yani amarka madaxweynaha uuna noo keenay wasiirka arrimaha diinta iyo taliyaha booliiska iyo gobolka banaadir horta ku saabsanaa si loola dagaalami lahaa waxaan looga qaban lahaa ee mukhadiraadka iyo maandooriyaha ee dhibka weyn ka haya ku haya dalkeenna iyo dadkeennii iyo diinteennayba runtii waa ku faraxsannahay ka culamo ahaan in ee, mowduuca loo soo jeesto oo mudnaantiisa la siiyo oo mowduucaas ee, maaragtay ummadda ee, laga badbaadiyo maxaa yeele dhibaatada mukhadaraadka iyo maandooriyuhu kama yacni dhib yara nimankan khawaarijta oo dadka laynaya oo xoolahooda qaadanaya oo dhiigooda bannaystay mukhadiraadka qofka waa dilaan xoolihiisay qaataan caqligiisay qaataan jiritaankiisay baabi'iyaan qoyskiisay baabi'iyaan waxaa la odhan karaa mukhadiraadka ayaa marka qaarkood ka saamayn badan baa la odhan karaa nimanka dadka laayamaantay ka runtii waa soo dhoweyna tillaabadaas waxaana caddayana culamo ahaan inaan garab taagannahay in gacan bila lagu qabto dadka eh, yani ka mushtara oo ummadda ku dhex fidinaya mukhadiraadka oo halis gelinaya amniga iyo badqabka iyo caqliga eh, soomaaliyeed dhallinyaradooda iyo maxaanku dhammaan shacabkoodaba maxaa mukhadiraadku waa shay xaaraan diin ahaan waa xaaraan waana shay u baan qofka samaynaya in maxaa ummadda laga qabto maxaa yeele qof gaaray inuu ka mushtaro dadka caqligooda iyo dadka akhlaaqdooda uu lacag qaato ummaddiina baabiyo ka yeeli mayno dowladdeenna iyo culammadeenna dhammaanteenna insha allahu tacaala waan garab istaagaynaa in eh, wax fiican laga qabto oo laga qaban jiraye si fiican laga soo jeesto weliba bishii ramadaan oo soo dhow eh, jawiga ramadaanka iyo jawigaas alla kacabsiga laga faa'iidaysto ummaddana mar dambe aysan ku soo noqonin dhammaan akhlaaq xumada hadday mukhadaraadka tahay hadday fawaaxishta tahay hadday tahay dhammaan dadka maxaanku raa waxa xun samaynaya ama ku samaynaya hoteelada iyo meelaha lamidka ah marka tillaabada soo dhoweynaynaa waana taageeraynaa waxaan u rajaynaynaa guul insha allahu tacaala waana waajib diini ah oo wadani ah shir baa meeshaan ka dhacay shir kalea ka horreeyey ku kalena waa ka horreeyey waxaa looga tashanayay mukhaadaraadka in wax laga qabto Eh, iyo waxaa la mida iyaguna ilmahan baasee la dhaho eh, ciyaal weerada oo iyagana daroogadaas intay isticmaalaan ummadda dhibaateeya sida la ballan qaaday insha allahu tacaalaa culimmadaba ay noo fadwoodoon ay sheegadaad arkaysaan waa laga hortegi doonaa biidni illaahi tacaala waa iska munkar ee nebigaa laga wariyey sal alla alay wasalam man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic fabilisaani fain lam yastadic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan munkar qofka arkaahu nebigu wuxuu yidhi ha dooriyo oo ha bedelo oo khayr ha ku bedelo haddaanu awoodin ee gacantiisa ha ku dooriyuu yidhi gacantana waxay dhahaan culammada dowladda ayaa awoodda oo ugu horraysa Ee, gurigaaga haddaad joogtona qoyskaaga ilmahaaga iyo gacanta waad awooddaa waad canaanan kartaa dowladdii baa joogto dowladda waalid oo kale ay u tahay ummadda iyadu xukunto markaa gacan bay ku qabanaysaa gacantuna waa ciidankeedii runtii insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa si dhow in ay wax noogu qabsoomaan mowduucaas haddaan la awoodin gacanta nebigu wuxuu yidhi carabka ha lagu dooriyo waa in la wacdiyo warjoog la dhaho ee taasuna inta badan culimmadaa u taagnayd oo una taagnaan doonta weligoodun u taagnaa haddii intaaba la waayo ilaahayba ma qadaree in qalbiga laga naco oo laga fogaaday ahayd laakiin waxaan samaynaynaa hadda insha allahu tacaala falyuqayirhu biyadihi xukuumaddii way taagan tahay fa bilisaanihi culimmadii way taagan tahay fa biqalbihi ummadda oo dhan baa nici doonta oo la dagaalami doonta oo meelaha xarumaha u ah dadka ee ciidanka tusi doonta ammaankoo iyagana gees ka- wa- wa- wa- dhammaan waxay ka noqon doonaan ka- ka- dhanay ka noqon doonaan waxaan rajaynaynaa in ilaahay naga gudbiyo shartooda iyo musiibadoodaba ilaahayna dhaafiyo jazaakum allahu khayr aad baad u mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadkaas oo ilmahooda iyo da'yartooda iyo dadkii wax baran lahaaba daroogadaa ku fasaadinayo inay geeskooda iyaguna kala dagaalamaan
waxaan dhabahayn iyo dhaldhalaalka beenta bulshay ka dheeraada aryaada warkan dhegaysta waaga maxaan ku yaabayaan fadhaahe weligaaba ka dhowrso boqol mitir ka dheerow dharaan mister khaliil ahayn ha u dhoweyn gacmahaaga berke hadiyadda dharka master khaliil fashion la socota aa caqligaagaba ka weyn dharka master khaliil fashion waxaa dhex yaalla oo dhab ahaan la socda taleefankii dhabta ahaa iyo iphonekii la dhahaye ha u moodin dheeldheel yaa maye yaa aadaale aada ardadaa dhaqaanoo hadhoobay ciridka taagi doonaan waa layga dhammaystay taariikhdu waa dhigaal ganacsigu dheelma galo dharka master khaliil fashion iphone baa dhinac yaal kashayda adaa adigaa daweeya arroyigaarka master khaliil fashion ku iibsi adnaxaa ku dhibaa iphone dhag dhegtana kaciid dharka master khaliil fashion iyo iphone-ku waa dhab dhaldhalaalka midabka iyo muuqaalku waa dhag dharka master khaliil fashion iyo dharaartu waa run iphone-ka dhinac yaaliyo hadalkeennu waa dhab waa markii ugu horreysay oo dalka la keeno dhar wata teleefon qaali ah sida iphone waana tartanka iyo guulaha ganacsiga aan kuugu celiyo dharka ciidda ee master khaliil fashion waxa uu wataa iphone dharka master khaliil fashion oo isku darsaday bilic iyo tayo waxa uu ka kooban yahay sarwaal funaanad jaakad aan caadi ahayn koofi iyo ookiyaalo isku dheggan oo aan weli hore noocooda loo arkin waxaad ka heli kartaa dharka master khaliil fashion goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama cadceed group ama wac nambarka gaaban ee labaatan lixdan
kalkii farxadda bilaabmay nuur baa mugtigii kaxeeyey marar la soo karkaroo magac lagu buufiyo meel la soo dhigay ha u guuxin maante ha shaqeeya maankaaga yaa heedhar waa mises xayaad stayl amba waa mahaasa kaa yaallo kaliya laab farax adduunka aaday dadku ku kaceen
gabadhaan maanta dharka misis xayaad isteel mar uun loo gelinayn maa caleesh aan dhahno waa muraa la dilaacdee minay gabdhahaagu ciidaan ka qadaan misis xayaad istayl hah eebbaagoo xaqooraad gashay indhaha macalinoo dadkaa u markhaatiya dharaan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuco gacmahaaga lalala kida mushcil waa xaambakala jiraa dharaan misis xayaad istayl ahayn minaanba saas u taablo gacmahoo dhanaa qandhiiga qabaysaahe muranku waa ceeb mashquulku waa qalad dharaan misis xayaad ahayn kolley micno weyn ma lehe ka mamnuuco gacmahaaga berkeetayada yaxaa murunkeenaa mug horaa loo saxiixay dharka ciidda sanadkan inuu yahay dharka misis xayaad istayd ma huraan gabdhahaaga waa muraayid qalbigooda dharaan misixayaad ahayn kollay micno weyn ma lehe hoyhoy ka ilaali midigtooda taasaba dulmiya mugga hore xaa lagala jaraa iska seexdhaaba u dhaantee dharka misis xayaad istayl waa dharka ugu quruxda iyo tayada fiican ciidda sanadkan waxaana kuu keenay shirkadda cadceed gruub wuxuuna ka kooban yahay xijaab saako sarwaal boorso iyo weliba koofi cajiib ah waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga xarunta shirkadda cadceed gruub oo ku taala bakaaraha qaybta galleyda dhanka bari ee masjidka abshir bacadle ama waawicista gaaban ee labaatan lixdan
najeexay adaan noolahaaba dhammaan gacanaha wileen istaag taagan ma iska socotaa mise carruurta dharka ciidda waad u sidaa wah see looga soo tagaa dharka ciidda sanadkan ee najax style sax see camal ciidda sanadkan waa najax style weliba saacaddii loo geliyaa dharka najax style quruxdaa u siyaada socodkana waa u toosaa saasiga dheh dharka gabdhaha ciidda sanadkan waa najax style nuur calaa nuur najax style ubadkaaga u keen najax style waxa ay ka kooban tahay saako sarwaal xijaab boorso ish calaa ah oo kiyaalo qurux badan iyo koofi la yaab leh waxaana qaadan kara sannad ilaa iyo shan iyo toban jir najax style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama kala xiriir shirkadda fantastic fashion center oo ku taalla bakaaraha ama kala xiriir eberli hal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan najax style
najaxay adaan noolahaaba dhammaan gacanaha wilee simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxidhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codayse noloshu ma lahayn macane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiis indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega iidahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kastaa ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan
waa hagaag mar kale habee wanaagsan ayaanu dileenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararkana waynu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta shir gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran oo ka qabsoomay magaalada beedhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkan uu u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa laga hadlay qodobo waaweyn oo ku aadan xaaladda guud ee waddanka iyada oo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta shirkan oo uu furay ee u dhexeeya qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir iyo weliba ee madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ahaa mid xasaasi ah oo furitaankiisu ay ka qayb galeen xubnaha golaha wadatashiga qaran sida ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax jaamac madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shirka martigelinayey madaxweynaha hirshabeelle cali gudlaab xuseen madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam madoobe midka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor iyo gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa magaalada muqdisho intiisa badan shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa maalmaha uu socda saddex qodob oo kale ah qaab dhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaadi doonaa arrimaha siyaasadda dastuurka iyo dagaalka adag ee ka dhan ah al-shabaab dhinaca kale waxaa shirkaasi maanta ka maqnaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo la sheegay inuu ku gacan seeray inuu ka qayb galo shirkan golaha wadatashiga qaran madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa diidmadan shirka magaalada beedhabo waxaa la sheegay inuu sabab uu kaga dhigay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo markaasi ama khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland sida laga soo xigtay ilo wareedo xilkasa si kastaba ha noqotee shirkan magaalada beedhabo ka furan ee waxyaabaha maanta ee sida gaarka lagu gorfeeyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed ayaa warbaahinta la wadaagay
raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta ay taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka maaj sannadda labada kun saddex iyo labaatan maalin khamiis ah waxaa si rasmi ah magaalada beedhabo oo caasimadda gumulgaarka ah ee dowladda koonfur galbeed ugu furmay shirkii golaha wadatashiga qaran uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo ah madaxweynaha martigeliyey shirka mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaren ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saalax iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland mudane axmed islaam madoobe madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe iyo sidoo kale ma- gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane madaale Een, shirka oo maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada baydhabo waxaa looga hadli doonaa ajendayaal aad iyo aad qiimo ugu leh ummadda soomaaliyeed een, ay ugu horeyso mideynta ee arrimaha doorashooyinka een, mideynta doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo asteynta ee, doorashada een, jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee madaxweynaha iyo sidoo kale waxyaabaha laga hadli doono waxaa ka mid ah ajendayaasha shirka een, amniga iyo la dagaalanka kooxda khawaariijka al-shabaab oo aan rajeynayno wejigiisa labaad inuu si rasmi ah ugu furmo een, deegaanada koonfur galbeed oo dowlad- dowladda koonfur galbeedna ay diyaargarow diyaargarow aad u qiimo badan ee ugu jirto runtiina waxaan rajeynaynaa inuu isagana si qeyr badan kusoo dhammaado een, si ee, looga sifeeyo cadowga deegaanada ay kaga harsan yihiin dhulka koonfur galbeed Ee, sidoo kale waxaa shirka lagu hadli doonaa inta uu socdo een, arrimaha maaliyadeed ee mideynta maaliyadeed ee dalka Een, waxaan rajeynaynaa inuu shirkaa kusoo dhammaado een, guul nabad siduu maanta baydhabo uu furmay ayaan rajeyn doonaa in uu isagoo gabagabo ah oo madaxda gacmaha is haystaan ugu soo gabagabo magaalada baydhabo Een, ee, madaxtooyada dowladda koonfur galbeed ayuu shirkan si rasmi ah ugu socdaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markan haddii aanu fiirino gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa baashi yuusuf axmed ayaa soo gabagabeeyey shir maalmihii ugu dambeeyey u socday markaasi ama shir lagaga hadlayay garsoorka dalka oo maalmihii ugu dambeeyey ee ka socday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiye baashe yuusuf yuusuf axmed ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay in shacabku ay ku kalsoonaadaan garsoorka ma- maadaama buu yidhaahday haatan aanay jirin kalsooni buuxdo oo ay garsoorku ku qabaan shacabka soomaaliyeed mar uu maanta ka hadlayay munaasabadda lagu soo xirayay ee shirkan saddexda maalmood madasha garsoorka dalka ka socday magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo hadlay isla markaasina munaasabadii maanta ka hadlay ayaa si gaara ugu nuucnuucsaday ahmiyadday leedahay in garsoorka soomaaliya uu noqdo mid ka hufan marka la eego musuq maasuq siduu yidhi
markaa madalahani aad iyo aad bay muhiim u yihiin waxaan insha allahu tacaala wixii halkan lagaga dooday ee ahaa mawaadiicdii halkan lagu soo bandhigay innaguna aragtideenna iyo fikirkeenna aynu ku darsanay iyo hadday noqoto tii guud ee caqabadaha guud ahaan jira iyo talooyinkii la soo jeediyey intaba waxay noo soo ururin doonaa oo warbixin inooga soo diyaarin doonaa guddigii qabanqaabada warbixintaasi marka aynu helo ayaa waxa loo rogi doonaa kadibna in la hirgeliyo oo la fuliyo waxyaabaha qaarkood waxay noqon doonaan qaar ku xidhan qofka garsoorihii shaqadiisa inuu sida ugu fiican u qabsoo garsoore ku xidhan qaar waxay noqon doonaan qaar u baahan inuu maamulku wax ka soxo qaarna waxay doon- noqon doonaa in habraacyo laga soo saaro si loo mideeyo fahamka iyo aragtida laga qabo maaragtay shuruucda iyo qawaaniinta iyo qodobada meeshan lagaga dooday mid walba heerkeeda ayaynu insha allahu tacaala kula macaamili doonaa oo aynu ku hirgelin doonaa talooyinkiini halkan kasoo jeeda aad kasoo jeediseen ee la xidhiidhay madaha dambana insha allahu tacaala waan ku xisaabtami doonaa haddii ay noqoto wakhtiga diyaargarowga iyo haddii ay noqoto meesha lagu qabanayo iyo haddii ay noqoto qaabka loo qabanayo intaba insha allahu tacaala waa ku da- waan ku dadaali doonaa dhowr qodob baan rabaa inaan si guud u dul istaago garsoorku saynu dhammaanteen ka wada dhereegsanahay waa haayad muhiimad gaara u leh dadka iyo dalka saynu marar badan ku celcelin waxaynu rabnaa inay noqoto hay-adda ugu hufan ugu fiican ee ka shaqaysa dalka waayo waxaa keenaysa shaqada ay qabato ay qabato iyo dabeecaddeeda waxay gacanta mar walba ku haysaa xuquuq bila'aamin xuquuq qof leeyahay mid nafeed iyo mid xorriyadeed iyo mid maal intaba waxaa gacanta ku haya dadka waxaa la rabaa marka inaynu mas-uuliyad gaara runtiisa saarno waxaa halkan markaa lagu celceliyey oo ay garsoorayaashu soo jeediyeen waxaynu u baahanay inaynu kasbanno kalsoonida bulshada aynu u adeegayno waa kan weeye waxaynu u baahannahay inaynu kasbanno oo aynu helno oo aynu abuurno oo aynu xoojinno kalsoonida ay bulshadu garsoorka ku qabto laakiin sidee ayaynu taa ku xaqiijin karnaa sidee bay bulshadu ugu kalsoonaan kartaa garsoorkeeda kow waxay ugu kalsoonaan kartaa garsoorka ayay ku xidhan tahay bulshadu inay ku kalsoonaato waxay ku xidhan tahay shaqada uu qabto waxay ku xidhan tahay qaabka uu qabto waxay ku xidhan tahay waktiga uu u qabto waxay ku xidhan tahay sida uula dhaqmo waxay ku xidhan tahay hufnaantiisa waxay ku xidhan tahay dhexdhexaadnimadiisa waxay ku xidhan tahay qiyamkiisa iyo qaabka uu yahay waxay ku xidhan tahay habka ay u dhaqmaan howlwadeennada garsoorka askariga albaabka taagan ee maxkamadda laga soo gelaya siduu ula dhaqmo dadka xaru- xafiiska ugu horeeya receptionka ee laga soo galo qofka fadhiya qaabka uu dhaqmo gaadhsiiyaha waraaqaha gaadhsiinaya dadku qaabka u gaadhsiiyey sida ula dhaqmayo kaalinta dhexe markii la yimaado qofka kaalintaa fadhiya dhaqankiisa iyo labiskiisa iyo qaabku eegayo qaabku ula dhaqmayo siduu dadka ula- ula macaamilo kaaliyaha garsooruhu qaabka uu qofku ula macaamilo siduu ula dhaqmo iyo garsooraha laftigiisa ugu dambayn sida uu u maareeyo dacwadaha uu ka garnaqayo dadka u dhexeeya intaasi haddii la helo oo dadka noocaasa aynu noqonno waa hubaal in kalsoonida bulshada la helay laakiin haddii intaasiba ay u shaqaynayaan si aan fiicnayn oo qofkii aan la soo dhawaynayn oo awooddii loogu hanjabo oo sharcigii loogu awood sheegto oo musuq maasuq jiro oo qa- maxaanku dhahda qaraabakiil uu jiro oo xu- dacwaddii ay daahdo oo xukunkii waqti dheer uu qaato sabab kalsooni aynu uga hadallaa ma jirto markaa kalsoonidu waxa ay ku xidhan tahay waa innaga weyn in adeegaasi la qabto isla markaana dacwaduhu waktigooda ee lagu dhameeyo oo dacwadaha daahaya runtii aynu ku talagalno inay dacwaduhu aanay daahin waayo cadaalad la daahshay waa cadaalad la doonsiye haddii cadaaladu ay daahdo ee waqti dheer qaadato macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxa weeye waa cadaalad daro waxyaabaha laynagu xantana waxaa ka mid a xukunadeena iyo dacwadaheena inay aada u daahaan weliba dacwaddii markii la dhagaysto ee la dhammaystiro ee galkii go'aan loo diro xukun inuu ka soo baxay inay waqti dheer qaadato arrintaasna runtii wax fiican maaha awaamirna waa ka soo saari doonaan maamulku inaanu xukun waqti dheer qaadan markii dacwadda go'aan laga gaadho taas inaynu ku talagalno waa aad iyo aad bay lagama maarmaan u tahay waxayuuna lagama maarmaana in garsoorku noqdo meel ka xariman ka xaaraanyay ka caagan musuq maasuqa inaynu taasna ka shaqeyno horta alxamdulilah waa la fiican yahay laakiin waxaan rabnaa in arrintaasi zero tolerance inaan wax dulqaada inaan loo yeelan oo sida marada hore sheegay qofka inuu hunguri kaga jiro wax kale inuu meeshaas iskaga baxo oo shaqo kale iska raadsado oo garsoorka iskaga baxo ganacsi iyo dukaan hadduu furan karo inuu iska inuu inuu furto aad bay u fiican tahay arrintaa waxaa iyaduna jirta mararka soo noqnoqota garsoore shaqa u taalo oo shaqo kala haya arrintaasi waxay caqabad ku noqonaysaa xilgudashadii iyo fulinta adeegyuu bulshada qofkaas ugu xil saarnaa qofka garsooraha sida caadiga ah adduunka oo dhan haddii uu garsoore yahay shaqada labaadii loo ogol yahay waxa weeye inuu noqdo macallin ama inuu cilmi baaro iyo howlahaas inuu qabto laakiin shaqooyin kale inuu qabto sida caadiga ah waxa weeye waa waa babdaa guuda adduunka oo dhan ka jira waa way adag tahay waayo iskuma wadi karo marka taasna ha lagu talagalo qofku hadduu shaqo kala rabo waxay ku fiican tahay inaynu maaragtay garsoorka intuu iskaga tago waa meel aan xamili karin in shaqooyin badan la qabteen qofku inuu meelaha shaqooyinkaa kale ee, runtii inuu raadiyo oo uu ka shaqeeyo marka garsoorka runtii garsoorku waa inteena weyn waxaan u yeelanayaa sawirka innagu aynu ka bixinno haddii aad garsooro tahay haddaad kaaliyo tahay haddii aad gaadhsiiyo tahay adigu sawirka aad ka bixiso ayuu garsoorku yeelanaya adiguna waxaad yeelanaysaa sawirka uu garsoorku leeyahay marka waxaan rabnaa inaynu noqonno dad sawir wanaagsan ka bixiya garsoorka si aynu sawir fiican bulshada dhexdeeda ugu yeelanno waayo adiga oo garsooro ah ama kaaliyo ah iyo garsoorku ma kala bixi kartaan laba ma kala noqon kartaan garsoorku hadduu xun yahay adigoo garsooro ah ma wanaagsanaan karti marka waa inaad ku xisaabtanto adiga shakhsiyan wanaaggaaga iyo sharaftaada iyo qiyamka iyo quruxda aad ku dhexleeday bulshadu waxay ku xidhan tahay hay-adda aad ka shaqaynaysaa nooca ay tahay hay-adda aad ka shaqaynaysaa nooca ay tahayna waxay ku xidhnaanaysaa adigu nooca aad tahay oo qofka wanaagsan baa hay-adda wanaajin kara hay-addu markay wanaagsanaataa adiguna ee, wanaagsanaanaysa intaasoo dhan marka laga tagana oo adduunyada laga tagana haddana aakhiro ayaa iyaduna inaga dambaysa oo qofka bini'aadmiga waxa weeye waa ayaaman macduudaat inta uu addu- addu- adduunyada korkeeda joogo waktiga uu dhimanaya ma yaqaano saa daqiiqad kastuu dhiman karaa waana ku celceliyaya xamar marka la joogana dhimashadu waa ka sahlantay mar marka marka adduunyada kale marka la joogo qaabka loo dhinto iyo tirada dadka ee dhimata marka qofku inuu iyadana maaragtay ka fikiro aakhiradiisa oo cadaaladda iyo dee een, iyo iyo shareecada islaamka halkay kala taagan yihiin inta jeer ay ka hadlayso cadaalad cadaalad cadaalad cadaalad cadaalad waa kii halkan shalay noogu soo bandhigayay aayadihii qur-aanka ah iyo axaadiistii ka hadlaysay qiyamka laga rabo qofka garsooraha iyo cadliga laga rabo in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl amar waa lagu faray ilahay baa wuxuu ku farayaa inaad cadaalad fasho haddii aad cadaalad fali weydana ciqaab baa dambeeya soo maha marka allah aan dadkeenna kaga cabsanno ee aakhiradeenna aan u tubno ummaddeenna aan u hiilinno gacanteenna wax aad u badan baa ku jira garsoorayaalow mas-uuliyad aad u culusna waa inaga waa waa ina saaran tahay xisaab adagna waa inaga dambaysaa haddaynu intaas garanno waa hubaa garsoorku inuu hagaagayo quruxda aad raadinaysaan inaynu helayno xasaanada lagu soo celcelinayana waa la helayaa markaas waayo xasaanada iyo amnigu waa wada socdaan haddii maanta een, magaalada muqdisho ay ahaan lahayd ka soo qaada magaalada kigaali siday tahay ama magaalo kale oo ama nairobi ama magaalo kale hadday hadday ahaan lahayd dhibkaad soo marteen iyo caqabadaha aad ka cabanaysaan iyo soo inaad halkan soo gashaan iyo in laydin baadhan midnama timaadeen waxaad lahayd waxaad lahaan lahaydin xasaanad buuxda oo lama taabtaana laakiin waxaa isku xidhan duruuftii amniga iyo xasaanadii ama ha noqoto baarlamaan ama ama ha noqoto maarata doodaas meel walba waa ka taagantay baarlamaankana waa ka taagantay Een, marka laakiin waa ka shaqaynaynaa in maaragtay wixii la fudayn karoo la fudayo laakiin wax wal wax badan badan badan baa gacmaheenna ku jira waxaasina haddaynaan inagu isbedelin isma bedelayaan marka dhammaanteen aynu taas u guntanno aynu taas ka wada shaqayno madalahana aan xoojinno dadka cadaaladda inay waqtiga ugu fudud ee ugu dhaqsaha badan ay heli karaan inay inay helaan aan ka shaqayno xukunadu inay sida deg ugu degdega badan u soo baxaan aan ka shaqayno dadka inagu aynu xukne inaga hooseyna aynu la xisaabtanno aynu ka ilaalinno inaanay gacmahooda iyo jeebadaha dadku isgaadhin tamhiimki waa taas wey kolley waxaa soo bixi doona awaamiir lagu mamnuucayo maxakamadaha inay lacag gacan lacagtooda gacantooda inay lacag gasho nooca ay doonto ha noqoto marka laga tago ammaanada ay ummadda u qabtaan iyo damaanadaha ay dadka ka dhigaan oo markii la jebiyo dowladdu ay la wareegayso kulle maalmaha soo socda taasaa soo bixi doonta taasna ha lagu talagalo hadda wixii ka dambeeya maxkamadda gacanteeda ay lacagasho waxa loo qaadan doonaa inay gashay musuq taasna waxaan rabaa inaan maadaama la wada joogo inaan ku sii baraarujiyo dadka hadday gobol noqoto hadday rafcaan noqoto hadday degmo noqoto yacni waa lacagaha la qabto kuwa iyagu musuqee sida kale loo qabtaa taas iyadu waa dembi oo waxa ka dhalanaya waa waa ognahay haddana dadku eedaysan waa jiraan oo si uun garsoorka ugu ugu lug leh marka waxaan rabnaa garsoorow garsoorayaalow inaynu gacmaha isku qabsano meeshan inay noqoto meeshii dalka laga bedeli lahaa xaqiiqatan waana meeshii dalka laga bedeli lahaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
mar marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo Haa.
ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder x hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi noloshu ma lahayn macaane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saareen ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waa hagaag dhegeystayaal markale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada hirka dhilalkeedu yahay sagaal hal dhibic shan migaartiis qeybaha ugu dambeeyo ee barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ayaanu ku guda jirnaaye markan haddii aanu fiirino wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu galabnimadii maanta uu kulan uu la qaatay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya danjile laala anderen iyaga oo dowladaha soomaaliya iyo maraykankuna ay kala siixdeen heshiisyo lagu tayanayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid lagu xoojinayo tababarada iyo qalabeynta ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska danab gudanna intaa ayaan ku sameynayaa barnaamijka wareega aad kala socoteen raadiyaha dalsan tan iyo kulta dib nabadgelyo